tan iyo qarnigii tegey ee labaatanaad dowladda aasiyaanka ah ee hindiya ayaa ku taamaysay in ay ka mid noqoto dowladaha soo saara hubka islamarkaana u dhoofiya dunida kale madaxda iyo hogaamiyeyaashii dalkani soo maray ayaana hamigaasi ka sinna balse waxaa mid weliba ka hor imaanayay caqabaad iyo loolanno daakhili ah iyo kuwo kale oo dibadda ah maraykanka iyo si guud dowladaha galbeedka oo ah kuwa ugu badan ee ka macaasha dagaalada iyo suuqgeynta hubka ayaa ku horgudbanaa in ay hindiya xaqiijiso hadafkeeda ku aadan soo saaridda hubka xukuumadda delhi ayaana had iyo goor isku dayeysay in ay hesho fursad ay hubkeeda ku samaysan karto kadibna ay oga iibin karto dowladaha kale sidoo kale hindiya ayaa ka daba cararaysay in ay gaashaanbuursato dowladaha tunka weyn ee soo saara hubka ee ay qaaradda aasiya wadaagaan sida ruushka iyo shiinaha si ay oga hesho sirta soo saaridda hubka balse waxaa arintani mar waliba hindiya ka hortaagnaa galbeedka gaar ahaan dowladda ingiriiska oo lixdamaadkii ilaa sagaashamaadkii ahayd midda hubka ka iibisa hindiya sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa si sanadla ah kor ugu kacay agabka militari ee hindiya ka iibsanaysay dowladda ruushka xukuumadda delhi ayaana xilligaasi moscow u arkaysay inay tahay xaliifkeeda istaraatiijiga ah ruushka oo isna aad u daneynayay hindiya ayaa codka vito ee lagu gumaysto ummadaha u isticmaalay in gobolka muslimiinta ee kashmiir ay hindiya yeelato taasi beddelkeedna xukuumadda bakistan ee xilligaasi ayaa dhabarka la gashay maraykanka iyadoona hubka ka soo iibsanaysay shirkada ameerikaan ah laakiin hindiya ayaa waxaa u suuragalay yoolkii ay ku riyoonaysay muddo qarni ah iyadoona samaysatay warshado soo saara hubka iyo shirkada u iibgeeya dunida kadib markii ay dowladdani aasiyaanka ahi dulqaad iyo dhabar adeeg u yeelatay hagardaamooyinkii ka soo wajahayay galbeedka oo sinaba aanan u doonaynin in ay ahna qaadda awood aanan tiisa ahayn tan iyo sanadkii labada kun iyo tobanka hindiya ayaa isku ballaarisay kursiga dowladaha caalamka ee soo saara hubka macadka stockholom ee dowliga ah kana faallooda arrimaha ammaanka ayaana taqriir uu daabacay hindiya ku tilmaamay mid lagu tirin kara dowladaha ugu dhoofinta badan hubka ee xilligan aynu maanta marayno isagoona tilmaamay waa macadka e in boqolkiiba toban hubka lagu kala iibsaday adduunka intii u dhexaysay labada kun sagaal iyo tobanka ilaa labada kun saddex iyo labaatanka ay soo saartay dowladda hindiya sida uu tilmaamaya macadka stockholom ee dowliga ah dowladda ruushka ayaa ilaa maanta ah mid ka mid ah dhinacyada ay hindiya hubka isweedaarsadaan xukuumadda delhi ayaana dhiggeeda moscow waxay oga dhigan tahay halka ugu weyn ee ay hubka ka soo iibsato sidoo kale dowladda hindiya ayaa kaalinta koowaad kaga jirta dowladaha hubka ka keensada saddex dowladood kuwaasi oo kale ah ruushka faransiiska iyo maamulka sahaayinada ee gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta reer filistiin hindiya ayaana maamulka yahuudda ka iibsato boqolkiiba soddon iyo toddoba wadarta guud ee hubka uu soo saaro delhi ayaana si taasi la mid ah la tacaamusha dowladaha poland kuuriyada koonfureed iyo koonfurta afrika dowladahani saddexda ah ayayna hindiya hub ka iibisaa kana soo dhoofsataa balse sannadihii tegey waxaa hoos u dhacay sida ay tibaaxayso warbixinta macadka stockholom hubkii ay hindiya ka soo iibsan jirtay ruushka sababo ku aadan dagaalka ukrain oo laf dhuungashay ku noqday ruushka iyadoona ay hoos u dhaceen nisbadii hubeed ee uu soo saari jiray ruushka taasi oo dagaalka yukrain ka hor ahayd boqolkiiba konton iyo saddex xilliganna gaartay boqolkiiba saddex iyo toban keliya ruushka ayaana wadarta guud ee hubka uu soo saara kala simay dowladda faransiiska sannadihii kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii dowladda hindiya oo ah midda labaad ee ugu dadka badan adduunka ayaa hub difaaceed ka soo iibsatay ruushka kuwaasi oo in badan oo ka mid ah ilaa maanta ay shaqaynayaan islamarkaana ay adeegsato dowladda hindiya khubarada militari ee reer hindiya ayaana filaya in ay hubkani sii shaqayn doonaan dhowr toban sanaale oo soo socda hubka ugu caansan ee raashiyaanka ah islamarkaana ku jira tursaanada ciidanka hindiya waxa ay iskugu jiraan sawaariikh dheereeyo hindiya ayaana ruushka ka iibsatay sawaariikhda kale ah kaloob kuukan awran iyo r v v oo dhammaantood ah kuwo laga soo gana hawada sidoo kale hubka ay soo saarta dowladda ruushka dhanka kalena ay ilaa maanta ku qalabaysan yihiin ciidamada hindiya waxaa ka mid ah diyaaradda miig labaatan iyo sagaal k diyaaradda sookhi soddon iyo diyaaradda helokobtarka ah ee m i iyadoona ciidamada badda ee hindiya ay ictimaadaan doomaha kilokas tashkara iyo krivaag oo dhammaantood ah doomo dagaal oo uu soo saaro ruushka iskaalmaysiga caskari ee ka dhexeeyey ruushka iyo hindiya ayaa dhabar adeegay weliba wixii ka dambeeyey burburkii midowgii suufiyet labada dhinac ayaana sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii kala saxiixday heshiis ay ku adkeynayeen isgaashaanbuursigooda iyo taxaalufkooda caskari balse wixii ka dambeeyey isku soo dhowaashiyaha ruushka iyo shiinaha dowladda hindiya ayaa waxaa soo wajahday cabsi ku aadan xiriirkeeda moscow iyadoona wixii markaasi ka dambeeyey xiriir la samaysatay dowladaha galbeedka si ay oga gaashaamato damacyadii biikiin ee dardarta ku socday ilaa maantana ku socda hindiya ayaa markani ka faa'iidaysatay warqadda shiinaha iyadoona u ruqaansatay dhanka galbeedka xukuumadda washington ayaana dhankeeda hindiya soo dhoweysatay majalladda shu-uun ay ka faallooto arrimaha dowladaha ku teedsan badweynta hindiya islamarkaana taabacsan xoogaga cirka ee maraykanka ayaa sheegaysa in qarnigan aynu ku jirno ee kow iyo labaatanaad ay sare u kacday sharaakada ka dhexaysa hindiya iyo maraykanka tan iyo sanadkii labada kun iyo shanta xukuumadda washington ayaa soo dhoweysanaysa hindiya iyadoona isku dayeysa in saameyn aanan ka yareen tan ruushka oo kale ku yeelato maraykanka ayaana hindiya ku beerlaxawsanaya in uu doonayo in ay noqoto awood caalami ah makaanana ku leh waxa loogu yeera hay-adaha dowliga ah maraykanka ayaana sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka hindiya la meel dhigay dowladaha ay ku bahoobeen isbahaysiga naato marka laga soo tago tallaabooyinkii kala gedisnaa ee ay hindiya had iyo goor hubka kaga soo iibsanaysay dowladaha ruushka maraykanka iyo faransiiska waxa ay dhanka kale xukuumadda delhi ku taamaysay in ay iyadu soo saarato hubkeeda ayna ka maaranta dowladaha shisheeye si ay u yeelato awood rasmi ah iyo saldhig difaac oo lagu kalsoonaan karo hubkiisana ay iyadu soo wada saaratay dowladda hindiya ayaa iyada oo ka duulaysa mabda ah iskaa wax u qabso waxa ay dhegsatay halkudhig ee ugu magacdartay waxaa lagu sameeyey hindiya iyadoona arrinkani ku doonaysay in ay hubkeeda soo saarato dhanka kalena ka mid noqoto dowladaha ka macaasha hubka una iibgeeya daafaha kala duwan ee caalamka xukuumadda delhi ayaa waxa ay sidoo kale ku taamaysay in ay noqoto dowlad saamayn ku leh suuqaqa hubka ee adduunka kadib markii ay muddo tobannaan sano ah ahayd midda ugu badan ee lacagaha ku bixiso soo iibsashada hubka warbixinnada ayaana tilmaamaya in ay hoos u dhacday nisbada hubka ay hindiya ka soo iibsata dibadda dalkeeda dhanka kalena ay sare u kacday tirada hubka ay iyadu suuqa geyso xilligan aynu maanta marayno boqol shirkad oo hindiyaan ah ayaa waxa ay soo saaraan hub iyo agab militari oo loo iibgeeya siddeetan iyo shan dowladood oo iskugu jira kuwa afrikaan ah iyo kuwa aasiyaan ah dowladda hindiya ayaana u sacyinaysa in sanadka labada kun labaatan iyo shanta ay soo saarto agab difaaca oo uu qiimihiisa gaarayo shan bilyan oo doolarka maraykanka ah sida lagu sheegay bayaanaad ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka hindiya xukuumadda delhi ayaa soo saartay duruuc liiskaga dhiga rasaasta kuwaasi oo ay iibsadeen soddon iyo shan dowladood oo dhaca daafaha kala duwan ee caalamka sida jabaan austareeliya baraaziil iyo kuwo kale sidoo kale dowladaha maraykanka faransiiska iyo ingiriiska ayaa hindiya ka helay agab elektronig ah islamarkaana loo adeegsada difaaca hindiya ayaa hubka ay soo saarto waxaa ka mid ah sawaariikhda balaastikada ah ee dheereeya kuwaasi oo ay soo saartay ajni kow ilaa ajni shan sawaariikhdani ayaana meesha ay gaari karaan ka bilaabata laba kun oo kilomitir ilaa boqol iyo labaatan kun oo kilomitir arrintan ayaana ka dhigan in ay hindiya ka mid noqonaysa dowladaha lagu tilmaamo awoodda saaruukheed ee aan la dhayalsan karin ugu dambayntii dowladda hindiya ayaa waxa ay leedahay dhinacyo dacfi ah oo ku aadan soo saarka hubkeeda iyo ku kalsoonaanta tayadiisa armeniya oo ah dowladda ugu badan ee hindiya ka iibsato hubka xilligan la joogo ayaa waxaa ka muuqanaya taagdarro marka la milicsado dagaalka ay kula jirta dowladda azerbaijan arrintan ayaana sida ay khubaradu sheegayaan shaki gelinaysa sheegashada awoodeed ee hindiya iyo inta lagu kalsoonaan karo hubkeeda ninka lagu magacaabo saruuji biisho oo ah khabiir ka faallooda arrimaha tiknolojiyadda waxa uu tilmaamayaa in awoodda hindiya ee soo saaridda hubka ay weli tahay mid xadidan ayna ku horgudban yihiin taxadiyaad tiro ah sida khubarayari iyo nusqaan ku aadan tiknolojiyadda waxa uuna saaruuji tilmaamay in hindiya aysan weli soo saarin diyaaradaha dagaalka ee fudud kuwaasi oo xilligan la maraayo qiimo aad u badan ka jooga suuqaqa dhankiisa khabiirka lagu magacaabo fasili kashin oo isna ah baaro dabagala arrimaha hubka waxa uu tilmaamayaa in awoodda hindiya ee horumarinta hubkeeda ay tahay mid daciif ah islamarkaana ay dowladdani haysanin taqniyaad hormarsan oo ka saacidi kara in ay isku filnaato iska baddaa in ay noqoto awood hubka iibisa